magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay kulan wacyigelina loona qabtay ardayda jaamacadda alfi ee magaalada hargeysa wacyigelinta ayaa ku saabsaneyd ka hortaga iyo wacyigelinta cudurka h i v aidiska kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta caafimaadkae ardayda jaamacadda alfa madaxa ardayda jaamacadda maxamed xuseen yuusuf ayaa ka waramaya muhiimadda ay leedahay wacyigelinta cudurka h i v aidiska waxa weeye iyadoo ay jiraan dadyow qaba cudurka iyaga laftirkoodu la dhiban oo hadday tahay takoor hadday tahay dhibaatooyin badan marka inagu waxaynu baahannahay maadaamanu nahay bahda caafimaadka inaynu gaadhsiino ood gaadhsiisaan bulshada inteeda kale ood wacyigelintaa aada fidisaan ood cid walba la wadaagtaan talabaad inaad sheegtaan inaan dadkaa la takoorin xanuunku xanuunada xanuunada kalunbuu ka mid yahay waxa weeye keliya hata wuxuu dee kaga halis badan yahay waa faafitaankan iyo inagoo naloo soo gaadhsiiyey marka horeba si sas leh mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay kulanka ayaa sheegay in muhiim tahay in la wacyigeliyo bulshada la nool cudurka h i v aidiska islamarkaana la daaweeyo bulshadana uu la noolaado barnaamijkan waxaa weeyaan horta magaciisa marka muuqato waxaa loo yaqaanaa baraarug waxaa loogu talagalay bulsho ahaan inay ku faano qodobo dhowra oo ay ugu horeyso uguna muhiimsan tahay sayna xanuunka ugu hortagi lahayn kolley anugu taataaban maayo faahfaahintiisa laakiin khubarada iga dhameysa aanu dhaafi doonaa si guuda maan uga hadli doonaa qodobka labaad ee isaguna aada ka muhiimka waxa weeyaan dhalinyar baa tihiin idinkii anuguba waxaan u baahannahay in isbaaritaanka aynu ogaano qofku markuu guursanayo j v two isagu wuxuu ku kooban yahay uun inta badan galbeedka africa waana isagu uunu ka yara xagga maxaa la yidhaahdaye virulansiga ama khatar badnidaysa ayuu in yar ka yara sahlan yahay kow horta waxa weeyaan inaad nafihiina ka bilowdaan ood idinku maxay ahayd ole protection fara badan aada samaysaan iyo inaad ka hortagtaan maadaamaad shaqaalihii caafimaadka tihidiin inuu xanuunkii idinka si indhaaragtiyo idinku soo gudbo oo protectionkiisoo hoosgelisa
meel gaara loo yidhi ha loo sameeyo h i v idiska waxa weyaan baahida badanee loo qabo fiditaankii xanuunku inagu sii fidayey muddooyinkii hore waxaa u dhiman jiray dad aada u tiro badan la-anna dadku macluumaad h i v mana haysan dawadan imanka effectiveka ah shaqeynaysaana may jirin xataa hadday jirto dawooyin way jireen laakiin haddana de sidan may ahaan jirin dadku san umay qaadan jirin